barnaamijka dhallinyarada maanta wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacadda duurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labayo labaatankii ko iyo soddonka mitrban iyo f m yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan waa jimce bisha disembar waa koob iyo toban sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaanu idin haynana dhegaystayaal waxaa ka mida warbixin aanu kaga hadlayno xaaladda waxbarasho ee dhallinyarada kismaayo
sidoo kalena dhinacii maadda iyo madadaalada ayaan iyana ka madhnayn
inta badan dhallinyarada haddii la dhaho dub wiilasha xagga waalidka fudeed guri hooshiisa lagu celdee wiilka waxaa ii bartaa laleh
codkaasina waa dhallinyarada dhegeysta laga raali ahaada waa barnaamijkii waxbarashada dhallinyarada kismaayo ayuu qayb ka yahay marka qof dhan cuntuu camera soo qabsaday oo wejiga soo duubatay oo isku diyaarisay oo fadhi fiican fadhiisatay baa kuleeda waxaa igu kalifay ma soo duubi leene waxaa igu kalifay wax ku kalifa ma jiraan arrintaas waa kaga hadalay
ismaaciil
waan gartay dhinacaasina oo maadi iyo madadaalad maxaa falastiin noo xiga heesihii kala duwanaa ee barnaamijka ayaa maantana waxaanu idiin haynaa
sheekooyinkaas iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta waad ka dhegaysanaysaan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a marka horese wararkii caalamka kusoo dhawaada dhegeystayaal
wararka ka imanaya caasimadda dalka burundi ee bujumbura ayaa sheegaya in maleeshiya ay weerar ku qaadeen laba goobood oo ku yaala duleedka caasimadda waxaana la maqlay israsaaseen iyo qaraxyo kala duwan wararka ayaa intaasi ku daraya in dhimasho iyo dhaawacba ay jiraan kuwaasi oo soo gaaray askarta dowladda iyo kooxdii weerarka soo qaada hayeshee faahfaahin badan ilaa iyo hadda lagama hayo mas-uuliyiin ka kala socda ilaa boqol iyo shan iyo sagaashan dal ayaa ka qayb qaadanaya shirka ay soo abaabushay qaramada midoobay ee lagaga hadlayo isbeddelka cimilada kaas oo ka dhacaya magaalada baariis ee dalka faransiiska madaxda shirkan ka qaybgelaysa ayaa soo saaray qoraal qabyo ah oo cusub kaas oo ku saabsan wax ka qabashada isbeddelka cimilada dunida qoraalkan cusub ayay ku jiraan ereyo ugu baaqaya madaxda dunida in ay ka wada shaqeeyaan sidii hoos loogu dhigi lahaa qiiqa hawada lagu sii daayo
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan waa barnaamijkii dhallinyarada maanta oo aad kala socotaan idaacadda v o a ee washington ismaaciil magaalada kismaayo ayaa dhallinyarada ku nool waxaa haystaa laleeyahay dhibaatooyin xagga waxbarashada ah falastiin caqabadaha ugu waaweyn sida uu waryaheenu sheegayo ee dhallinyarada ka haysta dhanka waxbarashada ayaa ah dhinaca dhaqaalaha maadaama ay waxbarashadu tahay mid lacag ah inta badan ay qoysaskuna leeyihiin caruur badan oo mararka qaar gaadha dhowr iyo toban caruur taas oo sii adkaysa awoodda ay qoysasku u yeelan karaan in ay caruurta geeyaan dugsiyada wax ay wax ka baranayaan maadaama aysan awoodeen in dugsiyo hoose iyo jaamacadeed ay ka bixiyaan caruurtooda intaasi gabdhaha ayaa haddana culays kale usii dheer yahay oo ah faquuq lagu sameeyo ama howlaha guriga oo iyaga si gaara loogu badiyo oo ay qabtaan marka la barbar dhigo wiilasha iskuullada la taga ee la dhashay ismaaciil waan gartay warbixin haddaba arrintaas ku saabsan waxaa magaalada kismaayo inooga soo diray wariyaha v o a khadar maxamuud xareed cabdiwahaab bilaal axmed oo ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo ayaa v o a u sharaxay dhibaatooyinka dhallinyarada magaalada kismaayo ka haysta dhanka waxbarashada iyo dhibaatooyinka dhalinta ka hortaagan waxbarashada waqti xaadirkan waa saddex waa afar arrimood mid waxay dhibaato waxa ay ka mid tahay dhallinyarada midda labaad waa dhanka iskuulaadka midka saddexaad waa wacyigelinta midda afraadna waa suuqa ama marketka qofka markuu wax soo barta tan dhalinyarada markaan ku bilaaba saad ogtahay wadankan labaatankii shanta sano u dambeysay waxaa jiray burbur ee dhalintii waxay dhibaato ka ahaayeen waxay ka qayb qaateen burburkii iyo dagaaladii sokeeya taasi ayaa u keentay inay fursad aysan u helin dhalintii ay oga qayb qaataan ama ay waxbarashadii ay ku galaan taas waa caqabadaha hadda dhalinta badan hortaagan oo keentay in boqolkiiba toddobaatan ama konton dhalinta soomaaliyeed aysan waxba barin waayo fursadii ay wax ku baran lahayn maysan helin dhalintii soomaaliyeedba nin walba manhaj gaar ayuu wata waayo iskuullada iskuule ee dowlad gacanta ku haysa ilaa hadda ma jiro waa iskuulle shakhsiyaad iyo dallada iyo ganacsato ee gacanta ku haysa nin walbana manhaj manhaj gaar ayuu ka fuliya taasna waa mid caqabada ku keeni karta dhalinta midda kaloo jirta waxaa waaye dhanka marketka ama suuqgeynta qofka qofku waayo markuu wax soo barto waxaa fiican ama jaamacad markuu arday ka soo baxa in shahaadada uu kasoo baxay uu suuqa la tegi kara oo jira wax uu ka shaqeey haa shaqa abuur waa shaqa abuuraa jira market ma jira waayo wadankii burbur ayuu hadda kasoo laabanaya hadda iyo wixii ka dambe laakiin muxaadarkan la taagan yahay waxaasan jirin fursadihii shaqa ama marketka ayaasan jirin runtii hadda dhibaatada kale dhalinta waxbarashada ka haysta waxaa waaye waa iskuulaadka saan hore kuu soo sheegay waa iskuulaad ee shakhsiyaad ama dalad ay gacan ku hayaan inta badanna waa lacagaa lagu dhigtaa waa qofkii danyarta ah oo ka faa'iidaysan lahay fursadaha freega educationka waxaa ka hor istaagan lacagta waayo qofka hadduusan awooda tobanka dooro ama labaatanka dooro oo iskuulka lagu bixinaya taasi waxay caqabad ku noqonaysaa waxbarashadiisii inuusan uu wadin karin ay caqabad ku tahay tabardarrada dhaqaale ee qoysaska qaar ayaa qayb weyn ka qaadatay dhibaatooyinka dhanka waxbarasho ee haysta dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo cabdinaasir cumar nuur waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo haddii aan ka hadlo dhibaatooyinka dhallinyarada ka haysta waxbarashada sida aad la socoto eewadan ma lahayn dhaqaale aada u tiro badan waxaana jira waalidiin badan oo aan ka bixi karin maadaama iskuul walba uu noqday lacag oo uusan jirin iskuul dowlad ay bixinayso ama hay-ad maanta ay bixinayso reer walbana ay u joogaan qoyskii shan ama lix lagana rabo ilaa toddobaatan doolar sideetan doolar bil walba inay ku bixiyaan waxbarashada taasay is u saamaxayn gabdhaha dhallinyarada ah ee ku nool magaalada kismaayo ayaa ka mid ah dhalinta aanan weli helin adeega waxbarashada sababa la xidhiidha daruufo kala duwan oo ka hortaagan ruun maxamed xirsi ayaa v o a u sheegtay dhibaatada dhanka waxbarashada ka haysata dhallinyarada gaar ahaan dumarka haddaan dhaho ayadoo guriga hooshiisa lagu caqabadeyna hooyada idhaysa guri hoosh igu qabo inta badan dhallinyarada haddii la dhaho wiilasha xagga waalidka fudaad guri hooshiisa lagu celde wiilka waxaa ii bartaa lale asaa iyo jaamacadii waxaas ii aadayo gabdhaha iyadoo taasi marna hooshula ku xakameynay marna ayadoo iska caajisayso caajiskayga laakiin inta badan dhanka dhaqaalaha leh waxbarasho la-aanta caqabada ugu weyn a
ka waran marka gabdhaha dhallinyarada ah ee magaalada kismaayo sidee wey hadda waxbarashadooda
way hooseysaa aaday u hooseysaa maxaa waxaasba iyagoo waxbarasho lacag la-aan hadda inta badan waxbarasho lacag la-aan waxaa loo keenay farshaxanka oo kale wayna ka faa'iidaysteen gabdho badan hadda aa garana ani xataa ka mid ah ahaa waa la bartay intii wixii lacag la-aan waa laga faa'iidaystaa inta kale qaar lacag waa qaar qaarna jaaniskii u hayninba gurigii maamadiyaa guriga ku haysan qaar ka mid a dhallinyarada magaalada kismaayo ayaa qaba in caqabadaha ay qayb ka yihiin dagaaladii sokeeye ee magaalada kismaayo soo maray kuwaasoo saameyn xoogan ku yeesha dhallinyarada iyo tayada adeega waxbarasho ee magaalada maxamed xirsi cabdulaahi oo ka mid a bahda waxbarashada magaalada kismaayo ayaa qiraya in caqabada ugu weyn ee dhallinyarada magaalada kismaayo ka haysta dhanka waxbarashada ay tahay dhaqaale la-aan iskuulladu waxyaabaha ay ku socdaan waa waxa laga qaada waalidka si aad og tahayna waddanka soomaaliya burbur guud oo dhaqaalaha iska jira dhallinyarada dhibaatooyinka waxbarashada ka haysta waxaa koow loo aaneyn karaa dhaqaalaha waxbarashadii qaali bay noqotay oo boqolaal doolar jaamacadihii lagu dhiganayo sibistarkii kumaan kun doolar u marayo waxaweye taas dadkii caqabad bay ku noqotay magaalada kismaayo ayaa waxaa ka howlgala xarumo waxbarasho oo si gaara loo leeyahay khadar maxamuud xareed v o a kismaayo
aad buu mahadsan yahay khadar maxamuud xaraaj falastiinay waayadan de waxaa soo badanaya dhallinyarada muuqaalada maadda iyo madadaalada ahdeed dhinaca shabakadaha isgaarsiinta adna aadba dee ugu xidhanta waxaan arka adagoo aada u dhexgelaya haye waxa waxa ay aad uga hadlaan dadkaasi waayaha kala duwan ee ka dhex jira shabakadaha isgaarsiinta bulshada marka sheekooyin badan ay dadku soo geliyaan dadka qaar iyagaa stresska ama culeysyada nafsaaniga ah ee haysta isaga yareeya marka waxaa moodaa in social mediaha ama bogaga xiriirka bulshada ay dad badan daawo u yihiin dad badan ay taalantigooda ama awoodooda madadaalo ama majaajilo ama sheeko ay kusoo gudbiyaan marka suuquu noqday baduu noqday waa meesha keliya ee qofka hadduusan markaas howl kala haynin uu waktiga ugu badan ku bixin karo weliba dee duuno kala duwan baa lagu jira waa duuno khiyaaliyo hadeer dee aada loogu jiro ma garanaysa ha marka markaa geshid suuqaas waxaa haysataa wax walba gaar ahaan soomaalida oo kale oo aan ahayn fadhi kudirki baad ka helaysaa fadhikudirkaa ka helaysaa sheekooyinkii maada qosolkaa ka helaysaa waxaa ka helaysaa barnaamijyo is-caawinaad ah dad dhibaatoon marka waxaa moodaa in xiriirka bulshada bogaga kala duwan ama youtube ha noqdo ama ha noqdo facebook ama instagramka weliba ismaaciiloo xaafadaha dhalinyaradu ay joogaan markaa tagto waxaa hadda aada loo isticmaalaa snapchat wow balkaa horta marka mi- sheekadiisa miiskaa fariisanaysaan mararka qaar dadaa ku casuumaya dhalinyaro yaryaraa joogta waxaa arkaysaa iyadoo cuntadii la sawiraayo la diraayo ama dukaana Waa lagu- waa lagula dukaan- cunayaa ama- cuntadaasi?
ama dukaana ku arkaysaa waxbaa lasoo gadanaya gaariga inta lasii socda waxaa lagu leeya o kobihi aan soo gatay ama finaanadii aan soo iibsaday waxaa wadaagaya ama ka sheekaysanaya ku dhawaad dhowr iyo labaatan saaxiibaday ah waan gartay bal sheekooyinkaana waad ii haynaysaa cabdiqaadir cali siyaadoo falastiinay ku nool dalka finland ayaan khadka kula xidhiidhay markaa qeybtii hore ka mid a waraysiga ayaa baxday qaybtii labaad ayaan haatana dhegeystayaasha maqashiin doonaa bal waxaad iiga warrantay maxaa kugu dhaliya inaad fikradahan curisid niyahow arrintii igu yaadka badneed aan rabaa inaan v o a la sheergareeyo oo aan u Haye.
sheego maanta haye Een, waxaa igu yaad badnaa gabdhaha soomaaliyeed social media waqtiyadii ugu dambeeyey dadka loogu daawashada badan yahay noqdeen iyagoo markaa afkaaro qaldan dadka eh, isweydaarsanaya bulshada maadaama qaarkood baad Soomaalidu- ujeedaa qaar ba wey ha dabcan waa qaar qaarna way ku taxan yihiin oo commentiyo badan bay siiyaan dee waa aad bay u taxan yihiin oo waxaa arkaysaa laba gabar oo laba beel oo soomaaliyeed ee, ee, u gafayso ee suurtagal tahay inaysan wax fiican ayn ahayn ayaa laga yaabaa intaasoo kul inay daawato marka barnaamijkii ugu darnaa waan ka diyaariyay wuxuu ahaa Haye.
gabar baa ee, inan baa soo duu ee soo duumanaysa wejigaa deetana leedahay videogan ma soo duubi laheenna waxaa igu kalifay marka wax ku kalifa baa garan waayo habeen dhan baa u fikiray marka qof dhan intuu camera soo qabsaday oo oo wejiga soo duubatay oo isku diyaarisay oo fadhi fiican fadhiisatay baa ku leedahay waxaa igu kalifay ma soo duubi laheen waxaa igu kalifay wax ku kalifa ma jiraan Ma hab- arrintaas waa kaga hadalnay ma hablaha keliya markaa kalifaadu ha hablaha keliya waa raggana waxaa la dhahaa een, ma ogeen markii la duubayo taas taas waa ragga oo hees bay soo duubayaan ashaxa ka baxsan ama kilib yar oo oo qaldan baa lasoo duubaa marka waxaa lagu leeyahay anigu ma ogeen ba kaameramanka ku darsada waxaan dee haye haye markaa ragguna waa ma ogeen dumarkuna waxay ku kalifay weye waxay u kalifa weye siyaasiyiintuna ma ogeen maadaama siyaasiyiinta rag u badan yihin laftirkoodu khudbadaha qaar ama la eh, eh, jeedinayaan lagjarada qaar waxay leeyihiin eh, khudbadaas dadka baa si qaldan u fasirtay micnaa aniga saas kama wadin haye saa kama wadin saa kama wadin de ha wareysigii v o a c o kale saas kama wadin bay kuleeyihin siyaasiyiinta qaar markay ku aa wareysatay de dee adig qudhaad ma Ya.
laga yaaba inaad hadhow tiraadid anigu saa kamaan wadan aad Ha.
tiraad ma laga yaabaa Ha, waaba iqabsan rabtaa wa Aye, aye, aye.
Eh, eh, ru- eh, mid kaloo jirto eh, soomaaliya soomaaliya gudaheeda hadda dhalinyarada markaa wareysatid waxay kuleeyihiin riwaayad aan ka sameeya jirta laftirkeeda Een, warka isii caafimaadkaada kawar markaa dhahda waxay kuleeyihiin waan baxayaa cawada waa marka maadaama cawada waqti late time ay tahay inaan seexdaan rabaa beriyaa jaamacad leeya hal qof oo dugsi hoose dhigto ama dugsi dhexe dhigto ama dugsi sare dhigto waan waayay Iyada laftirkeeda riwaayad oo nim oo bulukaadii macnaha ma waxaad leedahay qofkii dhammaa ee habeenkii kaa tegay jaamacadda aadayay jaamacadda Mhm.
dugsi hoose xitaa ma dhigto dugsi hoose waa la dhigtaa dabcan laakiin aniga intaan aqaanay haye dugsi hoosaa dhigtaa iyo dugsi saraa dhigtaa iyo dugsi dhexaa dhigtaa hal qof oo dhaha oo soomaaliya waan ka waayay dabcan jaamacadee wada aadaan ani inta marka riwaayadan waxay u kalifay inaan sameeyo laftirkeeda waa itaabatay waa igu kalifay laakiin aan kaa dhex galay mid baan rabeen dee ah jaamacad kale ay dhigtaan baa jirta waa gar- mala ade- adiga kuma soo gaadhin cabdiqaadiro jaamacadii soomaaliya ahayd baa aniga u haystaa Haddii May wax kale- wax jaamac- cilmi kale oo M- barajar ma- oo adigu dheer dee may waa jaamacadda facebook maad aragtay jaamacadda ma aha jaamac marka waxaa leedahay marka waxaa u fahmada in adi laga tagaa la rabaa soo maa meel kale la qabto dee ha ha- ha- qofkuu kaa tegayaa facebook buu soo gelay hadha waxaad arkaysa qofkii seexanaya oo facebook online ah ah marka jaamacaddii rasmigaa la aada tii tii kale waaba dhiman taha
Marka jaamacad- Marka hadda hadda marka anaga waxaan samayn rabaa kolleejaan samaynaa marka mata haye maxay ah qofkii markii oo ana aan u begi waayo ama meel kalena aadi raba dee jab collegekiiba aadaan leeyahay laftirkayga waa inaan keenaa maadaama yurub jaamacadiisa dee haymada wax inta wada dhigan dee cabdiqaadir haymada wax dhigtaba u kaa dee cabdiqaadir de hayo yurub marka imaadidba He.
waxaaba lagugu qasbayaaba inaad iskoolka aadidba waaba qasaba ama waxaad dhigo ama ha soo dhiganba macalimadda waa inaad iskuulka isku soo xaadinaysa Ya.
iyada laftirkeeda riwaayad baa ka sameynaayo ha waxaa la yidhaha iskuulkii lacagta baa loo bixiyay haddii aadan aadin lacagtaa kaa goysa marka qofku waa qasab inuu iskuulka aadaaba laakiin dee inantiina u adigu sheego yidhi xitaa familigaygu dhakhtar muu lahayn marka adigu dee salaclee ma dhigatid eh, waxbana ma dhigatid cabdiqaadire ayo waa garta walaalo
aad baan ku salaamaya cabdiqaadirow adiga iyo asxaabta reer finland waa waad maasan tahay waa maasan tahay walaalkay waa maasan tahay brad adigii dhammaan shaqaha v o a aad iyo aad umaasantii falastiinaanu collegeka lacagtan aadaya Haya. marka marka waxay baraysaa soo maaha waxaa ugu kalifay ha hadalkayga qudhiisaan usaa kamaan wada haddii saa loo fasirtaba ayo kaas waxaa ahaa cabdiqaadir cali siyaad oo ah bajaajilista daayar oo ku nool dalka finland ismaaciil xuseen farjar ayuu u warramayay haye maxaa noo xiga ismaaciil
codkaas aad maqlaysaan waxaa goordhow idinku soo maqan heesa damal hadhweyn oo ay qaado fanaanada sahar ilis
sida dhanaan hadhweynoo daaniyo ku yal hawd ama degal barwaqay dhulka madaala sida dhanaan hadhweynoo daaniyo ku yal hawd ama degal barwaqay dhulka madaala yaanka dultegin oo uhurukiyo habeenkii yaanka dultegin oo uhurukiyo habeenkii sida umaxaadaydhadhe labadaba ku daawada labadaba ku daawada yaanka dultegin oo uhurukiyo habeenkii yaanka dultegino uhurukiyo habeenkii sida ubaxasayrade labadaba ku daawada labadaba ku daawada adna dayraya deeq nabtana daree tahay adna dayraya deeq abtanaa dadee tahay adigiyo dadnimada kolba sideedu dadin adigiyo dadnimada kolba sideedu dadin allow yaa duhur iyo habeenkii ku daawaday tiri oo kaa dul tegin sida ubaxa dayreed falastiin heestan maxsuus gaara ku gula ku arkaysa la raaxaysay adna deeq iyo dayro adna dayro iyo deeq naftan aad da'daysaa haye codka macaan ee fanaanada sahra ilays aanu intaasi ku dhaafno maxaa noo xiga ismaaciil dee falastiin horta qodobo kala duwan ayaa halkan noo yaallo waxaa jira xilli walba dhalinyarada waxaa jirta waayo lagu jiro oo waayo waxa- xilliyada waxaad maqlaysaa oo dhalinyarada aada u xiiseeyaan in dhinaca jidhiska waxaad maqlaysaa iyadoo laleeyahay hebel waa murqiyo waa weyn yahay hebel sigisbag ma leeyahay ereyo noocaas marka six bag horta waa laga jawaabi doonaa Haye.
qof baa noo sharxi doona Haye.
Een, macnaha muruqyada een, qofka ay aada u dhisan yihiin mise waa qofka ay aada u weyn yihiin mise waa nuuc gaara arrimahaasi een, iyo waxyaabaha dhalinyarada doonaya inay jirka dhistaan ama cunto ahaan ama jimicsi ahaan ay u baahan yihiin inay fahmaan waxa aan ka waraystay een, mid ka mid ah howlwadeenada een, xarun ama machad machad jirdhis oo ku taala magaalada muqdisho waxaa lagu magacaabaa axmed yuusuf maxamed
runtii waxaan kula talinayaa inuu maalintii oo cuno adiga raashin ka fudud oo sidaa u adkeen islamarkaana oo ku dadaalo sidaa sidoo silisin ah En waxaa sheegtay in dadku dhalinyaradu ay aada u daneeyaan waxaa la yidhaahda six bagga marka bal noo micnee maxay tahay six bagga Ee, waxaa waaye lix oo eh, jeexmo oo muruqa ay cano- feeraha kasoo baxaya ilaa caloosha oo lix jeexmo jeexmo ah oo saddex iyo saddex oo laba dhinac ah oo marka ay shaatiga dhishi baa lagu arkaya feerahooda marka maxay dhalinyaradu u jecel yihiin runtii dhalininta falastiin ay aad aada ubaaqsan tahay dhalinta aada u xiseeyaan waa ina inta badan markay badda aadayaan oo loo loo dabaalda badda liido garabo la siibanayo markaa isku faaraya intaas umaadan inta badan marka maxaa ka mid cunooyinka saacida ama kaalmeeya in qofka ama miisaanka uu dhimo ama muruqyadiisu ay dhismaan runtii markii hore qof dadka imaanaya labaa u qaybinaa nin wuxuu doonayaa inuu dhismo oo murqaha ugu go kuwa waxaan dhanaa biraha inta badan qaad waxaan ugu hornaa raashinka adiga raashinka iska fufudi oo xogaa aan tamarka sidaa tamar sidaa bursin le laakiin aa culuseen
inta badan dadka meelaha jirdiska ka shaqeeya ama iskale sida hadda adoo kale iyaga laftirkooda le adigu hadda ma leedahay sigisbaaga ama muruqyada aad sheegtay ee feeraha ilaa caloosha teersan runtii aada umaadsan tahay qof waliba doogay aniga doogayga maan inaa six bag yeesho sababtoo ah waxaan aniga sideeda waa isku aad uqaashanahay marka dadku waxay dhahaan laakiin qofka markuu wax gadaayo waa inuu wixii muujiyaa marka sidee dhalinyarada ugu qancisaa murqahaasi inay dhisaan haddiiba adiga aadan lahayn runtii falastiin meesha markii waxaa jooga dad aad u fara badan isla markaana iskaga horseedano qaar magaalada waa xiiseeyaan qaarna ma xiiseeyaan marka aniga waxaan ku jiraa qaarka aan xiiseyn marka ma jiraan noocyo jimicsi oo gaara oo keena in qofku muruqyada jirkiisa ay dhismaan oo aad kula talisaan aana umaadsan tahay tusaale ahaan dadku waa imaado habeenkii cashada inaad ku casheeyaan waxaan kula talinaa xoogaa oo kulah iyo malaay iyo waxayrna ku casheeyaan inay iska badin islamarkaana ay ka fogaadaan masaakinka culus sida bariiska iyo baastada iyo oyga habeenka cashada ay ka dhistaan casho iska fog marka meelaha qaar waxaa jira dadka qaarkood inay qaataan nafaqo ama borotiin la sameeyo dadka qaar dawooyin ay qaataan ma jiraa waxyaabo supplement ama kaalmaad kaalmeeya qofka miisaan dhimista iyo jirdhisida oo aada siisaan falastiin markale aada umaadsan tahay waxaa jira durtiin xarunta islamarkaana ay dhisaan ka oo lagu farsameeyey dalka maraykanka oo islamarkaana oo keenay ninka iskale onarska iskale kambaniga marka ko aad durtiinkaas way gasaan marka qiimo intee la egay ka bixiyeen borotiinkaas borotiinka shan doolar kasinaa waxaa wax xoogaa shushub ahaan wey ka qaataan
ugu dambeyntii dhalinyarada doonaysa inay ama murqaha dhistaan ama miisaanka ay lumiyaan maxaa kula talin lahayd adiga waayo aragnimadaada falastiin marka hore aada umaadsan tahay ee dhalinta doonaysa inay marmadooda iyo waxay dhisaan waxaan kula talin lahay mar haddii ay baashaas ay bilaabaan in ay wadaan haddii ay jeejiyaan sababtoo ah tusaale ahaan qofka jiilka raawli oo imaanaya maalintii waawe oo kasaba sameynaya biro badan oo qaadaya sadacdi wuxuu sudaya inay jeejiya xanuun iyo waxbaa dareemaya marka inay jeejiya marka waxaan kula talin lahaa marka haddii markan ay dareemaan inay jeejinin ilaa ay kalaqasan ay wadaan sidoo kale waxaan kula talin lahaa inaysan joojinin jiilka ee iska wadaan sababtoo ah haddii waxaa jeejiso lix bilood ay wadayaan lix bilood waxqalqanaa sidii la rabi dan waxay soo laabanayaan laba bilo kabacda ayagoo oo sida caadiga ah
ismaaciil waxaan filayaa in tala fiican aad ka heshay axmed yuusuf maxamed aad ood mahadsantay baryahan batalooyinkaagu way badnaayeen haatana dhinacii ciyaaraha jamaal axmed cismaan
aynu ku horeyna dhegaystayaal xubinta cayaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta ciyaartooyga christian ronaldo oo hadda dib ugu soo laabanaya qaab ciyaareedkiisii fiicnaa ayaa waxa uu sheegay in dhibaatooyin dhinaca noloshahi oo shakhsi ahaan isagu haystay ay salka ku haysay islamarkaasina sabab u ahayd bilowgii liitay ee xilli ciyaareedkan sanadkan naadiga real madrid uu kula qaadanayey christian ronaldo oo isagu ku guuldareystay inaanu dhalin lix gool ka badan toddobadii kulan ee ugu horreysay ee horyaalka laliigaha dalka sbain ayaa hadda waxa uu goolal badan ka dhaliyey champion leaga isagoo afar gool ka dhaliya naadiga maalmo ee dalka sweden ka dhisan rugtii ugu dambeysay ee champions league gruubyada waxa uu ronaldo sheegay in dhibaatooyinkaasi ay salka ku hayeen arrimo shakhsi ahaan isaga haystay oo ka madax bannaan garoonka haddase uu arrimahaasi bannaanka isaga dhigay naadiga kubadda cagta manchester united ayaa cadaadis ku saaraysa tababarahooda louis vangal inuu keeno gegada old travord koobka premier leaga mar haddii naadigu ay ku guuldareysteen inay kasii mid ahaadaan kooxaha ku tartamaya champions league louis vanhal ayaa sidoo kale kulankii ay naadiga velisburg la ciyaareen manchester united waxaa lagu eedeeyey bedelkii uu ku sameeyey khuan mata uu ku bedelay nick paul taasoo islamar ahaantaasna la sheegay in qayb ka ahayd guuldarada naadiga soo gaartay manchester united ayaa saddex gool i laba looga adkaaday kulankaasi velisburg taasoo ka dhigtay in naadiga vegswagen arena ka ciyaarta ay champion leaga usii gudubto manchester united-na loo diro kooba yuruba league isla wararka manchester united koox ka dhisan dalka china ayaa wayne rooney waxa ay u ballan qaaday inay siin doonto shan iyo toddobaatan milyan oo geniga starlinka haddii uu ku biiro kooxda steven goran ericson ee waddanka china ka dhisan islamarkaasina ka ciyaarta horyaalka dalka china ee chinese super league la yidhaahdo kooxda ayaa doonaysa in saddex sano oo qandaraas ay wayne rooney oo soddon jira ay la saxiixato islamar ahaantaasina sanad kasta uu qaadan doono shan iyo labaatan milyan oo lacagta ganiga starlinka ee dalka ingiriiska laga isticmaalaa tobabraha kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa waxa uu sheegay in iker casilas oo hore uu ugu soo leeliyay naadiga real madrid islamarkaas dhowr jeer muran uu soo kala dhex galay labada dhinac haddase ay ku wada kulmeen koobka champion leaga kulankii ugu dambeeyey gruubyada oo naadiga chelsea ay badisay waxa uu casilas u rajeeyey in uu ku guulaystay koobka europa league maadaama kooxdiisa fc porto ay europa league hadda ciyaarayso markii laba gooli waxba chelsea ay ku adkaatay moreno waxa uu sheegay in koobka keliya ee iker casilas ee hadda taariikhdiisa aysan ku jirin ay tahay koobba europa league waxaana uu sheegay inuu u rajaynayo inuu koobkaasi ku guulaysto hadalkaas moreno casilas ku yidhi ay dad badan waxay u fasirteen inuu ahaa mid jejees ah maadaama labada dhinac uusan ka dhicinin xiriir wanaagsan islamarkaasina kooxda chelsea ay ku khasabtay kooxda fc porto inay kooba europa league ciyaarto markii laba gooli waxba ay kaga adkaatay kulankii ugu dambeeyey ee gruubyada ee champions leaga labada kooxood ay wada ciyaarayeen naadiga kubadda cagta fc barcelona ayaa xaqiijisay in ciyaartooygooda neymar uu dhibaato dhaawac la soo dariistay islamarkaasina uu hadda ciyaartooygu bilaabay inuu kasoo kabsado dhaawacaasi neymar oo ka mid ahaa ciyaartooydii loo xulay in ay ka hortagto naadiga kubadda cagta bayern leverkusen ayaa dib uga soo laabtay dalka jarmalka kulankii champions leaga kadib markii dhibaatooyinka dhinaca dhaawac ee lugta ay la soo darisay waxaana la sheegayaa in neymar dhaawaciisa uusan ahayn mid halisa islamarkaasina aan meesha laga saarin inuu ciyaaro kulanka naadiga kubadda cagta ee barcelona ciyaari doonto labaatanka bishan decembar ee koobka club world cup ee ciyaaraan kooxaha ku soo guulaystay tartamada qaaradaha dhegeystayaal xubintii ciyaarahana waa nageynta
aada u mahadsanyahay jamaal axmed cismaan falastiney gabagabada idaacaddana way joognaa xagga horena hees baad inoo soo yarxusho maxay horta heesti dibi maqashiisi heestan waa codka macaanee fanaanada lagu magacaabo adeel albamkeeda adel twenty five wuxuu soo baxay labaatankii bishii november ismaaciilo bishii november ee dhoweyd ee dhoweyd ilaa iyo hadda waxaa dalka maraykanka gudihiisa keliya albamkaasi laga iibsaday shan milyan oo nuqul ma shan milyan shan milyan maraykanka keliya haye hadda dunida kale ma ah haye
waa fanaanad dalka britain u dhalatay codkeeda macaan aan wada dhegeysano
This was all you, none of it me. You put your hands on on my body and told me, mm, you told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting you and me. Mm, that was what you told me. I'm giving you up, I'm forgiving it all. You set me free. Send my love to your new lover. Treat her better. Gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. Send my love to your new lover. Treat her better. Gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. I was too strong. You were trembling. You couldn't handle the hot heat rise.
falastiin marka la maqlo shan milyan oo qof intii oo dhan calculator baad qaadan dadkaas intii leegin iyo waa shan xajmigeed milyan oo nuqul weliba haye marka een, codka ideel waxa uu gabagabo u ahaa guud ahaan idaacaddeenii dhallinyarada maanta ilaa intaan mar kale dib ku kulmi doono dhegaystayaal waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo I'm giving you up. I'm forgiving it all. You set me free. Send my love to your new lover. Treat her better. Gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. Send my love to your new lover. Treat her better. Gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. If you're ready, if you're ready, if you're ready, I'm ready. If you're ready, if you're ready, we both know we ain't kids no more. No, we ain't kids no more.